إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti waan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada burundi ayaa soo gaaray waddanka soomaaliya askari ka tirsan ciidamada burundi ayaa lagu toogtay gobolka shabeellaha dhexe meydka wiil dhalinyaro soomaaliya ah ayaa laga helay webi dhexdiisa oo ku yaala waddanka maraykanka deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa waxaa laga hirgeliyey maktabad cusub haweenka ku nool deegaanka kuunyaburow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa mujaahidiinta al-shabaab ku wareejiya hadiyado kala duwan markas weyn oo ay wax ku baran doonaan haweenka deegaanka kuunyaburow ayaa laga dhisay deegaankaas tobannaan ruux horeyd ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waqooyi bari waddanka kongo إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan taliyaha ciidamada burundi ayaa waxa uu soo gaarayey waddanka soomaaliya warar soo baxaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in taliyaha ugu sarreeya ciidamada burundi ee duulaanka ku jooga waddanka soomaaliya uu saacadii lasoo dhaafay soo gaaray soomaaliya taliyaha ayaa waxa uu booqasho ku tegi doonaa qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada burundi ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale magaalada muqdisho imaatinkiisa ayaa lagu soo beegay ka gadaal markii mujaahidiinta al-shabaab ay weerar culus ku soo afjareen burundiiskii ku sugnaa deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada burundi ayaa waxay horey u codsadeen in laga saaro qaar ka mid ah deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha dhexe arrintan ayaana la ogeyn inay qayb ka qaadan doonto imaatinka taliyaha sare ee ciidamada burundi dhanka kale gobolka shabeellaha dhexe waxaa saacadii lasoo dhaafay ka dhacay weerar toogasho ah oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku dileen askari ka mid ah ciidamada burundi waxa uu difaaca kaga jiray degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe xilliga ay mujaahidiintu tooganayeen meydka wiil dhalinyaro soomaali ah ayaa laga helay webi dhexdiisa oo ku yaala waddanka maraykanka mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya muddo shan maalmood ah oo lala-aa cabdiraxmaan cabdulfitaax cali oo ahaa wiil dhallinyaro soomaali ah kuna noolaa magaalada minneabolis oo ka tirsan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa ugu dambeyntii waxaa meydkiisa laga dhex helay webi ku yaala magaalada minneabolis wiilkan soomaaliga ah oo dhiganayay jaamacadda minneabolis ayaa markii la waayey waxay ardaydii jaamacadda la dhiganaya ku wargeliyeen waalidiintiisa in cabdiraxmaan uu ku sugnaa gagarka webiga arrintaas ayaana keentay in baaritaan dheer kadib la ogaado in wiilku ku dhacay webiga kuna dhex dhintay dhowr jeer oo hore waxaa sidan oo kale isla webigan ku yaala magaalada minneabolis ku dhacay dhallinyaro soomaali ah waxayna waalidiinta ku nool halkaas ka muujiyeen cabasho xoogan balse ilaa iyo hadda waxaa muuqatay inaan wax hal ah loo helin
deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa waxaa laga hirgeliyay maktab cusub maxamed ciise ayaa faahfaahinaya deegaanka bacad weyne ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa waxaa laga hirgeliyey maktabad cusub maktabadan oo ay hirgelisay wilaayada mudug ayaa dadka deegaanka bacad weyn waxay ka faa'iidi doonaan waxyaabo badan waxaa sharaxad kooban ugu horeyn laga bixiyey maktabadda iyo howlaha ay bulshada ku nool bacad weyne u qaban doonto istuurigaas waxaa lagu magacaabaa istuuri imaam shaafici allaha maktabata imaam shaafici allaha waxayna ka horgali doontaa maanta sacaddan laga bilaabo magaaladan bacadweyne haddii la helo maktabadaas maxaa laga helaya marka awalan waxaa laga helaya qof kastoo imaado ee muslima rag iyo dumar qof yar iyo qof weyn qur-aanka kariimka ilaahay noo soo degay isagoo duuban oo miimigaada lagu qashaynayso reerada lagu shubay lagu shubay qur-aanka kariimka oo haddana tafsiir ah sheekh allaala sheekhi rabta ee soomaaliya oo qur-aanka ilaahay ba fasiray isagana waa lagu shubay ayadoo lacag la-aan waxaa kaloo laga helayaa axaadiidii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayagoo af soomaali lagu sharxay sheekha lala sheekha rabtum kadib odayaasha dhaqanka ee deegaanka bacadweyn ayaa dareenkooda ku muujiyey sida ay u soo dhoweynayaan maktabaddan cusub meelo badan yaan hadda suudiyahan lahayn suudiyahan marka waxaa laga faa'iidayaa cilmigan baa laga faa'iidayaa cilmigaas waa in la qaato cilmigaa ku jira waa in la qaato weliba waxaa leedahay dadka dhallinyarada waa in oo maskaxdooda haddii aan la kurinin murugu uu gelahayo ee wax sana ilaah noo gelsho noo miro mas wax sana ilaah noo gelsho waa in ay wax ka qaataan waa inay wax ka fahmaan waa inay wax ka dhigtaan waa inay u soo diyaar garoobaan stuudiyahiga ha laga doorsado sunnada rasuulka ha laga doorsado qur-aanka kariimka ha laga doorsado marka ha laga faa'iidaysto nin walba wacdigiisa ha ka dhergo diinka waxaa loo aadi jiray waagii hore meel fog baa loo aadi jiray haddana ilaahay waa noo sahli waana la isweydiinayaa nabcadaas nabcadii ilaahay ku siiyey haddaada ka faa'iidaysan iyo haddaa ka faa'iidaysan su-aal baa ku daba taala wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku tallaabsanaysa horumar dhan walba oo ay ugu horreyso waxbarashada markas weyn oo ay wax ku baran doonaan haweenka deegaanka kuunya burow ayaa laga dhisay deegaankaas haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya juhdi ballaaran oo walaayada islaamiga ah shabeellada hoose gelisay dadka muslimiinta islamarkaana kor loogu qaaday aqoontooda diineed ayaa sabab u noqday in dadka deegaanka ay wax badan u baxaan islamarkaana hadda uu qalab qaatay inay dhistaan madaaris wax lagu baro markas weyn oo ay wax ku baran doonaan haweenka deegaanka kuuyambarow ayaa laga dhisay deegaanka taas oo durba shaqo bilowday waxaana markaskan wax ka baranaya haween gaaraya ilaa laba boqol oo ruux furitaankii markaskan oo loogu magac daray nusayba bintu kacab waxaa ka soo qayb galay culamaa udiin suldaano iyo martisharaf kala duwan culummadii furitaanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh jaamac cabdisalaam adduunyo culummadu waxay yidhahdeen adduunyana u shaqee calaa qadriha calaa qadri maa taciishu fiiha intaad ku noolaanaysid qadarkeeda u shaqee aakhiradana u shaqee inta aad sa taciishu fiiha inta aad ku noolaan doonto qadarkeeda u shaqee adduunyo aakhirada markii la tago dadka iyagaaba qiraya in labithna yowman aw bacda yowm waaba wax iska yaro saacadaahe aakhiro weeye mustaqbalkii mustaqbalkii in loo shaqeeyo sow maaha maanta waxaa dhacaysa qofka dadka ugu fiican baa aakhiradii laba saac iyo laga yaabaa inuu siiyo soo maaha halkii la rabay adduunyada inuu saddex saac siiyo inta kalena nasashadiisa iyo aakhiradiisa ay ahaato warku wuxuu ku dhan yahay man yuriid illaahu bi khayran yufaqihu fi diini diinta ilaahay inaan fahamno oo baranno dadkeennu ay wada fuqaha iyo culummo noqdaan baynu sacaado ku gaaraynaa sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay suldaan aadan cusmaan suldaanka beesha tunni ولا مقع لسالسكيقادا إديتا دينتا إلهي سبحانه وتعالى إن الله بردو كو مركي الله بردن هدين هدي إلهي سبحانه وتعالى سيدي إن الله كداغد الله فضاي مركا آه شعار كنا آه ما يكوهر إن الله برد towxiid ma ii ka horeeyo towxiidkina walaais ku hadha inaa al aqbalayn hadiya shicaarkiidaa ma aho marka may lifadaayay shay walbo maalin walbo walaagii wanaag ah aad ogaato markaasay aad hidiitaan ilaahay subxaanahu watacaala kii fahansii ko kale ku dheeraada inaa calaaliyta lifadaaya laakiin haddii harti adag kii gooba iyo waalidkii adag kii dhala ummadda muslimiinta haddii ay kii kalbaxsinaayni ka warran dhibaatootii leedsoomaa walalikii kalbaxsidaayan insha allahu raxmaan towxiidkaasu makaatiibta dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wada dadaallo ballaaran oo dadka muslimiinta lagu barayo diintooda taas oo sharaftooda aakhiro iyo tan adduunba ugu jirto haweenka ku nool deegaanka kunya burow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa mujaahidiinta al-shabaab ku wareejiyay hadiyado kala duwan cali aadan ayaa ka waramaya munaasabad ballaaran oo farxad gelisay ka soo qaybgalayaasha ayaa ka dhacday deegaanka kuuyanbarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose taas oo haweenka muslimaadka ah ee deegaanka kuuyanbarow ay deeq kala duwan ku guddoonsiiyeen walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyadoona ku wareejin doonto ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haweenka muslimaadka ah ee ku nool kuuyanbarow ayaa wareejiyey afar iyo toban neef oo geel ah laba qoryo aakey ah afartan go iyo shan iyo labaatan kartoonoo timir ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee jooga furumaha hore ee dagaalka ee hortaagan ciidamada shisheeye iyo soomaalida la socota xafladan oo ka dhacday masjidka weyn ee quba ee deegaanka kuwinbarow waxaa dadka ka soo qayb galay ka mid ah sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka kaas oo bogaadiyey haweenka muslimaadka ah kaalinta ay qaateen wax afka laga sheegay wax laysku qorxiyo maaha imaanku ee waa wax maaragtay qalbiga ku soo dhaca qalbiga ku sugnaada kadibna camalku ulu sheegay xadiiska nebigana waa maqlayseen maxali shaahidku wuxuu ahaa asabru asalaatu nuurun wa sadaqatu burhaan sadaqadu waa xujo caddaynaysa qofka iimaankiisa ka tarjumaysa wey inuu run sheegaayo sida loo yihi min almu'miniin rijaalun sadaquu maa caahdullahi calayh fa minhum man qadaa naxba wa minhum man yantabi sheekh faarax cali oo isna ka mid ah culimmada ka soo qayb gashay xafladda ayaa ka hadlay kaalinta haweenka ee jihaadka nabiga waata uu leeyahay man jahaza haaziyan qofka qof duulaya diyaargareeya hub iyo saanad iyo wuxuu eh, qa- qabs- eh, ku dagaalami lahaa u diyaariya cunno iyo dhar iyo wuxuu eh, ku isticmaali lahaa eh, furmaha qofkaasi waa duulay dagaal buu ka qayb qaatay waman khalafa haaziyan fii ahlihi bikhayrin faqad hazaa akhrajahu shaykhaan haweenka muslimaadka ah ee lahaa kaalinta soo ururinta hadiyaddan iyo deeqda ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa iyagana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan barnaamijka infaaqa wuxuu ka kooban yahay ilaa afar nooc kow xoolo nool oo geel ah kana kooban afar iyo toban neef geela kan ugu yarna uu yahay saddex jir labo qori oo ak forty seven ah oo cuseeb ah saddex afartan go oo go-yaasha dhaxanta laga hugto ah afar shan iyo labaatan kartoon oo timir ah wabilaahi towfiiq salaamu calaykum waraxmat ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abaw cabdiraxmaan ayaa soo gunaanaday xafladda wuxuuna u mahadceliyey haweenka muslimaadka ah ee deegaanka kuwinbarow ee dhigay wacdarada ay ku garab istaageen jihaadka iyo mujaahidiinta waxaa ka mid ah gabdhaha waxyaalaha inagu reejiyeen jazaahum allahu khayr ilaha barakeeye ee afar iyo toban iyo four geel ah waxaa kaloo ka mid ah laba qori oo ak forty seven ah shan iyo labaatan kartoon oo timir ah oo aan gaarsiin doono insha allahu tacaala afartan go' oo dhaxanta mujaahidiinta ay u howsadaan annagana insha allah tacaala waa idinka guddoonay waxaan insha allah tacaala ballan qaadaynaa inaan gaarsiin doono meesha u rabteen insha allahu tacaala hada wabillahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam tallaabada ay qaadeen haweenka muslimaadka ah ee ku nool deegaanka kuwinbarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose deeqdan isugu jirtay afar iyo toban geel ah iyo laba qori aki afartan iyo toddoba ah iyo agabyo kale ay ugu talagaleen mujaahidiinta ugu wareejiyeen wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka dhigan tallaabo ku dayasho mudan sida ay tilmaamayaan waxgaradka soomaaliyeed warkan dhegaystayaal waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan tobanaan ruux oo raydah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waqooyi bari dalka kongo ugu yaraan labaatan ruux oo raydah ayaa lagu dilay weerar ay dablay hubaysan ku qaadeen tuulo lagu magacaabo etorio ku taala waqooyi bari ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo xasuuqan cusub ayaa lagu soo waramayaa inay geysteen ciidamada milatariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo iyo sidoo kale maleeshiyaad xulifala ah oo lagu magacaabo a d f war qoraal ah oo lagu daabacay barta twitter-ka hay-ad amni oo xarun ku leh gudaha kongo ayaa waxaa lagu sheegay in ugu yaraan labaatan ruux oo rayd ah ay dileen ciidamada wadankaas waxaana intaa lagu daray in qolyaha sheegta xuquuqul insaanka ay xaqiijiyeen in tirada dhimashada ay tahay soddon iyo lix ruux gobolkan iyo kuwo kaleba oo darisla ah ayaa waxaa ku badan weerarada ay geysanayaan ciidamada xukuumadda iyo kooxaha hubaysan waxaana muddooyin sannado ah halkaa ka taagnaa xasuuq karina dadka rayidka ah warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal waa inaga intaa